walaal xiriir baa ka dhexeeya ha xiriir baa ka dhexeeya kallasha iminka etoobiya ka taagan iyo ciidankan soomaaliya kala baxaysa weli waa iska dee xataa waxay dhici karta south sudan xataa kala soo baxda maarta abiy abiy ciidan kala soo baxata ayaa macquule maxaa yeele xaaladda waddanku maraya xaalad cakiran weeya waddanka wuxuu galay waxaa loo yaqaan emergency loo galay oo yani xaalada gaalageliyey ciidanka hegan weeyaan waxaa loo baa marka inay soo celiyaan amarkii kala dambeynta laba inay soo celiyaan marka waxa weeye runtii yani cureyska gudaha ka saaran dartii ay iminka ayay ciidankan iminka iminka u baxayaan oo dalkooda ay ugu noqonayaan maxaa yeelay waad arkaysaa lix bilood ayaa lasoo rogay xaalad degdega lasoo rogay marka xaaladda dad degdega ee lasoo rogay ayaa marka ayaa waxa weeye waxa weeyaan waa xaalad micnaha yani kutusinaysa etoobiya inay kala tegaysa maarti etoobiya inay kala marka markii hore waxa weeye yani inta badan waxay sameeyeen waa waa isdhigteen laakiin hadda maadaama yani culeys gudaha uu ka taagan yahay yani etoobiyaba kala tegaysa marka yani inay ciidan ilaaliyaan soomaaliya ilaaliyaan ama ay ilaaliyaan abiya priority ma aha kasokow ciidamada ay kala baxday soomaaliya qalalaasaha ka taagan gudaha etoobiya saameyn intee lag buu ku yeelan karaa guud ahaan soomaaliya soomaaliya horta etoobiya hadday micnaha qalaasahan ay xakaman weydo waxaa dhici karta in afartan milyan oo sooma oo qaxooti ay kusoo qaxaan maxaa yeelay hadda aan ha imanka hadda aan kula hadlayo yani qaxooti fara badan baa ka jooga hargeysa qaxooti fara badan baa ka jooga boosaaso qaxooti fara badan baa ka jooga garoobe oo runtii dadka oromada u badan hadda imanka kacdoonka wada haddii marka yani afartan milyan kamid ay kusoo kusoo yaacaan dhulkii soomaaliyeed ay kusoo yaacaan micnaheeda waxa weeyaan waxaanay soomaalida waxay noqonaysa falastiin o kale noqonaysa falastiin yani falastinians o kale noqonayaan sida ruuxii falastiin ka dhacay falastiin waa lagu soo qaxay yuhuud way kusoo qaxeen imankan waa arkaysa waa toban jira qaxooti ku yiri ama runtii waaba qaliya baartay marka laba iyo toban milyan ilaa saddex iyo toban milyan ilaa shan iyo toban milyan oo ruux oo qofood oo soomaaliya oo ay kusoo qaxeen marka in ka badan afartan milyan waad waad qiyaasi karta xaaladda taa laegta waad qiyaasi karaysaa maarta laakiin waxa weeya runtii yani waxaa loo bahay nimanka ninka talada haya in ay xaaladda dejiyaan oo marka dadka ay la hadlaan oo xoogga ay isticmaalayaan ay daayaan maxaa yeelay xoog wax lagu muquuniya waxaa suurtagal maaha in marka dunida kacdood baa ka taagan caalamku wuu isbedelay adduunku wuxuu digital buu noqday informationka maanta gudaha etoobiya ka dhacaya yani waxa weye alaqsaa la ogaan karaya toban sana ka hor lama ogaan karaynin maanta waa la ogaan karaya technologiga ayaa sahlay technologiga ayaa sahlay marka waxaa loo bahay marka in dadka la fadhiistaan la la hadlaan waxa ay tabanayaan u yeelaan yani maxkamadihii ay xor ka dhigaan political partyski ay xor ka dhigaan yani waxa weeye si si xornimo loo tartamo yani risaska waddanka si sax loo qeybiyo ciidanka macnaa laisku dheeli karo ciidan etoobiya laga yeelo oo ciidan micnaa yani tigrabis ay xidhanta aanan laga dhigin ragga ragga sarsana janada jananada maarta janaalada aan laga dhigin waxaasoo idil ayaa marka imanka hor yaalla in micnaa xaaladda degdega dalka u galay micnaa si wanaagsan si wanaagsan ay u maareeyaan oo micnaha waxa weye aysan xoog muq xoog aysan ku muquuninin marka ciidamadan imanka tegaya marta runtii tegaya waxa micnaheeda waxa weeyaan yani etoobiya runtii waa ay kala tagtay marka waxa weeyaan waxa weeyaan inaad inay is ururto weeyaan dalalka caalamka ee horu maray gaar ahaan reer galbeedka maraykanka iyo wadamada oo u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyaddu saameyn intee leeg bay ku yeelan karaan qalalaasahan iminka ka taagan etoobiya xasilintiisa horta inta badan wadamada reer galbeedka iyo maraykanka runtii taageero fara badan ayay siiyaan nimanka nimanka talada haya lacago fara badan bay siiyaan deeqo fara badan bay siiyaan marka cadaadis fara badan ay ku keeni karayaan in micnaha yani in runtii micnaha yani ay nimankan talada haya micnaha wax ka bedelaan qaabkii wax umeeran ay wax wax u wadaan hadda waad arkaysaa wadanka maraykanka wuxuu soo saaray digni buu usoo saaray wadanka etoobiya uu leeyahay arrintan micnaha yani oo xaalada degdeg xaalada degdega dalka la geliyey yaan loo isticmaalin in xuquuqda bini aadamka lagu tunto yaan loo isticmaalin micnaha waxa weye in dadka lagu xidho yaan loo isticmaalin dadka micnaha in lagu jirjiro yaan loo yaan loo isticmaalin dadka dadka micnaha in lagu afduubo yaan lagu isticmaalin dadka isisba in lagu safa yaan loo yaan loo isticmaalin wada maraykanka dignitu abu soo bixiyey wadanka maraykanka soo bixiyey wadamada reer reer reer galbeed waad arkaysaa jarmalka ayaa ugu dambeeyay angela markel waxay tagtay etoobiya ay tagtay waxyaaba inta badan ay ka hadlaysa waxa weye dimuqraadiyadda weeyaan marka etoobiya inay dimuqraadiyadda cagga dhigata ayaa ka goon wadamada reer galbeedka marka inta badan waxay rabaan inay cadaas ku saaraan raggan talada haya in wax badan micnaha ka tanaazulaan wax badan wax badan ay ogolaadaan si dalka micnaha lasugu keena si dalka lasugu keena marka midda kale inaan kugu daro waxa weeyaan nimanka nimanka talada haya dad minority weeyaan minority wax mahayn karaya runtii dad minority ah yani dad micnaha majority runtii inay xukumaan way way adkaanaysaa aad u adkaanaysaa waxaa lamida waxa maanta iminka ka dhacay wadanka syria ka dhacay syria waxaa maanta xukuma dad minority xukuma calawiyin la yidhahdo maxaa maanta haysta waxa dadka majority-ga ku kacay marka waxba kama duwana xaaladda iminka syria ka taagan midaan midaan ka taagan etoobiya waxba kama duwana